Hoyalaye, hoyalaye, hoyalaye, hoye. Hoyalaye, hoyalaye, hoyalaye, hoye. Hoyalaye, hoyalaye, hoyalaye, hoye. Halgan baa adduunyada ka jiray hadiya gornoole habeen gudhaahina nabad la helin nin iyaa hirdhaabsan hoy waqeed halaagiyoo ahayd hogistaabayaala habkaa qoriida taariikhda waa laga helayaa hilib ugaadheed cunoy midha huufaysaanba hog abeesa jiibkiyo waxay halab la sexdaanba hamtiigiyo kulaylaha waxay ku hakaan waayaanba habeenkii dabaylaha waxay ka huwaan waayaanba hugnasiiyo waxay dawlad kale la hor faadhisaanba habka geesiniinu waa waxay hibaa u yeesheen hawdkiiyo dariiqyadaa waxay haliskaa dhowrtaanba halkay geliilaaladu waxay uga horaysaaba markay hubaanti sheegaan waxay hagac ku siiyaanba habeen looma dhuntee waxay hadhu baadhidhaanba habar wacad ka soomaaliyeed waxay ku heesaanba haldhaagabaya yeeshiyo waxay hela tiiriyaanba hadba goobta laysalo waxay dhigin hooyadshaanba iyagoo nilaacii ku furi lagu hayamayey walamaa huran geeriduwe hana daadi geeshka rogmadow markii lagu ridee loo hubsaada yiilka habsaa noqotay guushay rabeen inay hooyadshaane nacabkay halaakeen jireen sohon guuriyoye hambalaala qiibay tabcadiina lahaa leeleene annagoo habeenu galayo hagabsii ludayna negadu jidkiibay hanteenu haloysiyaye gobaanimaadi la soo halgamay way hawaadiyeene haweeniyo rag waa loo dhannaa halacsiigadiye talyaanigu wax baadan buu ku hoday hubiyaa laaluushe markuu hubiyey soomaaliyo wada haalidaysa hibanoo masiinine dirqibay kaga huuleeleene ingiriisna goortuu hanjabay qaaday hiilaygiye laba hooyo waada nuujisayoo hoy galaan ahaye isu soo hilownoola noqoy horimaad qudhahe hayeeshee jabuutibaa waxay soo halgaamayeenba faransiis halgaadiyo dagaal wuxuu ku heraaba xornimadaasi loo helo waxaayu hanqal tagaanba hareeraha wuxuu hub iyo sili kaga higagaaba warweyne la soo tubay sidii wuxuu horeyaaba iminkeed hantan dowladnimo helitiinkeediye hambalyeyni foodkii markay ha ku biixiyeen hadalkuu guddoonshuhuuna yidhi hubantii weeyaane weli ways hareen taaganahay hila iyo hore ha yeeshee halbaa foola tayoon haydi leeyahay waahigiil madow oo shinkeed soo habeen galay inay tahay hantiidii aan lahaa hubantii weeyaane hawaartiyo fartiibaa ku taaliyo haareedkiye anigoo aan haana qaadin baa layga hadisadaaye habkeediiyuu tilmaantana haddaan idin haalaysiiyo hashu way irmaan tahay haddana cidi maahaneyso waa galuuf habeed badan haddana caanahaa hibiiqle way hadhaatamaysaa haddana wayska haabadkaasi waa hoobta ogaawahaa lagu haalilaayay waa horor dagaalamaa haddana awrhayeena waye bogasho da-aysiyo xareed la hirqaada weeye waa hadhoo haddana waa abaar lagu haradayo waa hubaan bislaatiyo caleen koriyaa hoos buuxda haddana waa habaas duulayoon lagu hambaasayne haddaan hadalka heeryada ka rogo iyo huugan saaray hashasaa waxau galay haddaan dabuga hasowno nacabkii haleeyaa intuu heray booqunteeda wuxuu hoyiyey jaabadii kal hore laga haayan guure wuxuu hadhiiyey hoosuu kudkuda diran hiidhibkeeda intuu lugaaha heekaga xidhuu xadhi ku henteeyey ororkiyo waraabaha dib jiraayuu haadiyeeyey ayadoo haraadkii qabtuu hawdisaaga daayey markaasaa hareerahaa gandigu harufuugu yeele haddaaba sow halyeeyadaanu kacay inay hantaan maaha iyagay heshiisiyoo ku tahay harag maaqaarkeedi sow inuu horseeduhu ilmahaa hawdu dhiiga maaha hatacsigaa intuu geed qabow halab kuu solowso halowgiyo habaaskii candhada hayba kaaga duulay sow inuu hargaantida gacmaha kaga huufa maaha sow inuu horaadada gufada ka hogeeya maaha hanaankiyo horjoogsiga qudhay horinkuu deeqday habkaa godolka qortay indhahaa hoosu leediqsiiso sow inuu hadhubku u culay ku hurguufa maaha sow inuu hambaysigaa ilmuhu ka hirqaada maaha sow inuu carruurtii haqtidii habu dhiiga maaha sow inaan haleeladaa irmaan habacsana maaha sow inay horweynkeeda kale la hoyaata maaha wixii horaara sow inuu hubwacan ku hakiya maaha sow inuu habeeniyo dharaar hoy ka dhaaha maaha sow inuu hadiiya goorniyada ku hayaata maaha haraadkii ka bihiye intaan dhana hirabsiyo iyadoo haraaci intay fiiqu sii hoyato sow inay hawaasiyo kafiyo herar tagta maaha sow inay hareeriga ku yaal hiriqsaata maaha hogga faafaneediyo intay dhuxun haalumbayso sow inaan habeenkii jigjigaa hela tuuma maaha sow haraadigeediya garduurka hindiisud maaha hareeraha bankiya kuuska sow ku hadiiye maaha sow hamuunyadu reer ku qaday hogob ku tur maaha sow hadhuurka caanaha ku jira midu hambe maaha sow hadhaadigii iyo qaalmigii igahaa dhayowde iyaa uguubkii hobaanka lumay horayuu doon maha ayaadana markaan soo heleen xadhi kuu soo heego in huraalihii maali jiray ka hindhiiribsiiyo ee uu hilibka caydhin sidii hebel ku noolaado sow inay tusmaada heer ku degay la hargasha maaha cabka dowlaniina sow markaa wadahaa dhaqmaha hakaa la hebow dhiryarayso ku hurid maaha hoyaalay hoyalay
filin waxaan ku weydiinayaa gabagaan hasha waa gabay aada muxuu ahaayey loo hoosaasiminayo marka saas awgeed gabagaan dadku ma wada yaqaane ama ma wada garan karaan ujeeddada iyo waxa loola jeedo ma u micnay kartaa dadka dhegaysanaya inshaalla xiri waad mahadsan tahay gabaygan waan u micnayn karaa dadka dhegaysanaya macnihiisu waxa weeye gabayga magaciisu waa hasha ujeeddadiisu waxa weeye hal markaan leeyahay waxaan sifaynayaa oon hashaa ku sifaynayaa xornimo hashu ma noqon karto markii hal iyo xornimo la yidhaahdo waa kala wen yihiin laakiin xornimada faa'iidada ay leedahay hal baan ku micnaynayaa sida ammaanaha marka geenyada gabadh la ammaanayo geenyo lagu sifeeyo roob da-aya lagu sifeeyo doog baxay lagu sifeeyo balliyo biyo xareed ka buuxdo waxyaalaha sida wax wax loogu sifeeyo oo kale yaan hashii ugu sifeeyey hashaas oon marna hal ka dhigay barwaaqaysan marna hal rafaadsan aan ka dhigay okay waxa aan ku weydiinaya waktiga aad tirisay goormuu ahaa jaalle waktigaan tiriyey gabaygan wuxuu ahaa gobonnimo doonka soomaali galbeed tabaabushaysigiisii koowaad markay u tabaabushaysanayeen inay gumaysiga amxaarada ay wadankooda kula dagaalamaan kadibna ay ka guulaystaan
waktigaas waxaan u malaynahaa wuxuu ahaa toddoba iyo toddobaatankii waktigadaas meelahaasay ahayd maxaa ka dambeeyey oo ku xigay marka gabagaa gudaabada markuu baxay maxaa ku soo xigsaday maxaa dadka gobonnimo doonka tallaabo ay qaadeen maxayse natiijo keeneen
jaalla adigoo mahadsan gobonnimo doonkaas gabaygaas wuxuu u taray maadaama uu ahaa gabaygii koowaad oo gobonnimo doon lagaga hadlo amxaaradana lagu gubaabageliyo amxaaradu waxay ka dhaxashay inay u arkeen ummad isguubaabisay oo gumaysigeedii ka gelgelanaysa awalba iyadoo inay gumaysi tahay is ogeyd haddana waxay garatay in dadkii kacay amxaaradu horta dhibaatadaasay ka dhaxashay ummaddii aan gabayga aan ku gubaabinhayana waxay ka dhaxleen inay isu taagaan waddankoodii inay xoreeyaan gabaygaana ay halqabsi ka dhigtaan wakhtigaa aan tiriye iyo wakhtigaan inta ka dhexlana uu u duubnaa ilaa maalintaa iyo maantana ay ku dagaalgelayeen sidaasuu fahamsiiyey faa'iidadaasuna iyagu ka heleen dagaalkii gobonnimo doonka waxaan umalaynaa inay waayahaas bilowday dalool badanna gobonnimo doonka ay amxaarta ka qabsadeen inkastoo ay ku soo xigsatay xooga kaleeto oo ka duwan amxaarta markaa gobonnimo doonkii aada umalaysa inay dib u soo celiyeen ama ujeedadoodayba ay ka soo reebeen show saas ma ahayd sidaasay ahayd waxaa kaloo jalaxiiray gabaygaas hasha la yidhaahdo wuxuu dhalay gabay ku xigay wuxuu noqday hanashada guday gabaygaan u bixiyey fidmadii uu dhalay waxaad ku xigsatay inaan gabay ahaan kii iigu xigay uu noqdo maalintii goday la qabtay dhibaatadaasoo gabaygii keenay iyo intaasoo weliba arrimihii hore usii socdeen gabayo kalena lasii xiriireen lasii xiriireen horeyaana laga maqli doonaa sidaas okay